suuraddan afar iyo soddonaad aayadaheedu waa afar iyo konton waa suuratu saba waa shanta suuradood lafdiga alxamdu lilaah jumlada lagu bilaabay ayaa ay ka mid tahay suuraddan oo saddexna aynu soo dhaafnay labana labadan isku xiga ay yihiin suuraddu sida aada arki doonto waxaa kusoo noqnoqonaya ereyga qaaluu yaquuluuna qul ereyadaasaa soo noqonaya waxay aada u waramaysa dadka ilaahay diiday ee rasuulka diiday ee aakhiro diiday waa ilaah diid rasuul diid aakhiro diid kuwaasaa bal arrinkoodu halka uu yaallo waxa dhaqan iyo diin u noqday waxay ilaahay iyo rasuul iyo diin ku bedasheen aragtidoodu halkay tahay ayaa nasku uu soo gudbinaya afar iyo toban jeer ayaa qaaluu iyo yaquuluuna ay soo noqonaysaa waa maqaalo iyaga laga soo gudbinayo afar iyo toban jeerna waxaa soo noqonaya ereyga qul ah markaad akhrida diraasaysa aayaadka qul adiguna ku dheh iyagu way yidhaahdeen adiguna dheh waa xiwaar adag waa niqaash xaqa lagu iftiiminayo ciddii ka tegaysaa iyadoo muuqdaha ka tagto ciddii raacaysaana isagoo xaqu cad ha raacdo niqaashkaasay suuraddu aada u bayaabinaysaa waxay ka muransan yihiin alrasuulu wa risaalati nebi maxamed iyo fariinta loo soo dhibay calayhi salaatu wasalaam ilaahay iyo xaq wuxuu u leeyahay aakhire iyo jiritaankeeda iyo ku-talagalkeeda iyo in laysa soo nooleeyo awoodaha ilaahay aynu ka akhriyayna caalamkan intaasi aada u diideen oo ay u dafireen naskuna intaasu ku nuuxnuuxsanaya bilowga ilaa dhammaadka marka weliba labadan qisata dambe la eego iyaduna waa ku jirtaa kuwii noocaa ahayd dooda kasoo jeediyey xaq bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah mahad ilaahay baa leh ama quuluu waxaad tidhaahdaan alxamdu lilaah ilaahay baa leh mahad dhaha noocay doonaysaba ha ahaato aladii ilaahay baa mahadle lahu u sugnaaday keligii maa fi samaawaati wamaa fi lard waxa dhul iyo cerba ku sugan wuxuu doonayaba ha ahaado noole iyo keyrkii walahu lxamd mahad buu leeyahy fi laakhira aakhirana ilaahay mahad buu leeyahay oo markuu cid walba ku abaalmariya waxay mutaysatay muminiintu waxay leeyihin alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada saasay leeyihin wa huwa alxakiimu alkhabiir ilaahay baa xikmad iyo khibradba leh shay walba halkiisuu dhigaa xakiim weeye khabiir weeyo xogagaal weeye shayga uu meel dhigayo aqoon daro iyo iska dhigid midna ma jiro iyo ku tijaabin yaclamu wuxuu ogaanayaa maa yeliju fi lardi waxa dhulka gelaya wamaa yakhruju minhaa waxa ka soo baxaya wuu badan yahay waxa dhulka gelaya waxaa ka mida madarkii iyo roobkii waxa ka mida bani aadamkii ilaahay uu ku aasayey waxa ka soo baxaya waxa weeye nabaadkii iyo dadku soo noolaynayay iyo macdantii iyo khayraadkii lagala soo baxayay wamaa yanzilu min asamaai waxa xagga kore kasoo degaya baa ilaahay u ogyahay qadaagiisa iyo qorshihiisa madarkiisa iyo malaa'igtiisa amarkiisa iyo waajibaadku addoomaha saarayo naxariistiisa kala noocnooca wamaa yacruju fiiha waxa samada kor u fuulayana dee ilaahay wuu ogsoon yahay oo camalka saalixa ah ee qofka muuminka ah ayaa ka mida ilayhi yascadu lkalimu dayibu waalcamalu saalixu yarfacu malaa'igta warbixinaha iyo taqaariirta sida ee ka geynaya khalqiga ayaa iyaguna ka mid ah ruuxda qofka muuminkaabaa ka mid ah inahaasoo dhan waa ka mid bay noqona wa huwa araxiimu lkafuur ka dembiga dhaafee naxariista weeye wa qaala aladiina kafaruu way bilaabeen marka maqaalaadkoodii iyo mawaaqiftoodii liidatay waxay yidhaahdeen kuwii gaaloobay laa ta'tiina saaca oo aakhira diidkii qiyaama ma imanaysa bay yidhaaheen tamaaman iyo si toosa bay waafiyeen qul waxaad tidhaahdaa balaa dheh balaa wixii hore la sheegay wax ka hor jeeday sugtaa balaa way iman qiyaamadu warabbii ilaahaygaan ku dhaartay lata'tiyannakum waa idiin iman caalimilkaybi baan ku dhaartay intaasaa laysu raacinaya balaa war dhan bay sugtay warabbiina waa dhaar weeye laamtuna qasan bay adkaysay sifada ismiguna way sii akiday intaasoo dhaarood weeyaan markaa rabbi sidaasaa arrinku muhiimadda uu leeyahy miisaanka uu leeyahy awgeed ayaa u adadkeeyey oo uu maaragtay ugu nuuxnuuxsaday zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu qul balaa warabbii aayaddan unbay la mid tahay qul balaa warabbii latubcathun uma latunaba'una bimaa camiltum wadalika cala allahi yasiir warabbii baan ku dhaartay caalimilkaybi waxa maqan isagu ogaaye lataatiyanakum waa idiin iman doontaa qiyaamadu laa yaczubu canhu kama qarsoomayo ilaahay mithqaalu daratin darada waxa leeg waa asqar shay waxyaabaha la arkaya ka ugu yar wax la kagama qarsoomaya fi samaawaati walaa fi lard ciri iyo dhul yaczub waa yagiibu waa yakhfa wax kaga qarsoomaya ma jiro walaa asqaru wax ka yar min dalika darada ah walaa akbaru wax ka weynina ma jiro ilaa fi kitaabin mubiin kitaab cadoo wax walba iftiimiyan waxba ku qarsoomayn ayay ku sugan yihiin wax yar iyo wax weyniba arrimahoo dhami darada wax leeg wax ka yar wax ka weyn kitaab bay ilaahay ugu sajilayihin wax kastoo iman doonayaba liyajziya allaahu si ilaahay u abaaliye macnaa qiyaamadii baa iman doonta lata'tiyanakum waa idiin iman qiyaamadu maxay u imanaysaa talow ay u dhacaysaa qiyaamadu liyajziya si u abaaliye aladiina aamanuu wacamilu saalixaat dadkii iimaan iyo camal fiican falay dee wanaagoodu ilaahay ku abaalinaya wuu raaxaynaya ulaaika kuwa lahum waxa usugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo warisqun kariim arsaaqada wanaagsan arsaaqada wanaagsan ee qur-aanku uu tilmaamo ee aakhira ku hadhay waa janna uun waaladiina sacaw kuwii gucleeyey ee dhababaceeyey fii aayaatina aayaadka iyaga inay ka hor tagaan mucaajiziina iyagoo isku wada inay ilaahay cajsi geliyaan weliba intay aayaadkiisii ka hor tegeen ayay filanayaan inaan ilaahay waxba yeelaynin inay ilaahay cajsi geliyeen bay markaa isu dhigeen ulaaika lahum cadaabun cadaab bay mutaysteenba min rijzin aliim oo ciqaab kulul xaggii ka ahaaday cadaabki iyo rijsigu waa isla cadaabun kaasoo aliimun aada u kulul cadaabkay sifowta lahum cadaabun bay leeyihin cadaabkoo aliimun kulul cadaabkoo min rijsin ciqaab sii adag xaggii ka yimi haddii aada soo aragtay mawaaqiftii liidata ee mujrimiinta iyo halka ilaahay iyo aakhire ka taagnaayeen baleeg awliyadiisa iyo aqoon-yahanka alleh wayara aladiina kuwii waxay u arkaan uutul cilma la siiyey aladii unzila ilayka qur-aanka lagaaga soo dejiyey min rabbika ilaahaaga xaggiisa lagaaga soo dejiye waxay u arkaan maxay huwa alxaq shayga kama kacdada ah ee lafdhabarta u ah aadame ee sugan bay u arkaan kii la doonayay bay u arkaan wayahdii bay u arkaan inuu dadka ku hagayo ilaa siraati alcasiizi alxamiid ilaaha awoodda iyo ammaanta isagu iska leh jidhkiisa oo dadku ay u baahan yihin inay maraan inuu ku hanuuninayo qur-aanku saasay u arkaan qur-aanka waxay u arkaan dadka cilmiga ilaahay uu siiyey ama ha ahaadeen kuwii ka tirsanaan jiray ahlukitaab ama mu'miniintaba ha ahaadeene waa dadka ilaahay u aqoonta u qira e waxay u arkaan waxyigu inuu xaq yahy waxyiguna inuu wax hanuuniyo oo uu waxjiheeyo wixii kasoo hadhayna wax halleeyaan yaraa marka waa aragti islaamiyahoo saxiixa wey in lagu tilmaami karo aragti ayaa markaa halkaa laga faa'idaystayoo waa nadra saxiixa iyo nadra munxarifa dadku labadaasay qabaan wa qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen waa aqaawiishii ilaahay uu ka warinayay gaaladae hal nadullukum dalow ma idin tusinaa bay yidhaahdeen calaa rajulin ma idin tusinaanin nebi maxamed bay ujeedaana garo yunabi'ukum idinka sheekaynaya idaa musiqtu marka la idin kidfo kulla mumazaqin kidfid iyo jarjarid dhammaanteed inakum idinku la fii khalqin jadiid abuur cusub inaad noqonaysaa abuur cusub inaad ku sugnaanaysaan oo aakhira toos dambe jiro mid caynkaa sheegayaanu idin tusiya balkaalaya waa yaabe sidaasay leeyihin marka tamsiiqanna waxay uga jeedaan marka jidhkiina ay ciiddu cuntee in yariba meel marto oo qof la aasay kolka laydhaha lasoo qufo lafa iyo waxba looma taga cad iyo seede way kala tegeen idinkoo sidaa u kidfamayn buu ninkani sheegaya in la cusboonaan doono war balkaalaya kuway caynkan ku harawsanayaanna waa kuwo la caqliyahoon waxba u dhaadhicin sii yaabiyaabo aftaraa cala allaahi kadiban talow ilaahay ma been buu ku abuurtay am bihi jinnatun mise maskaxdaa wax ka sii yihiinoo waalibaa ku sugan talow waa arrimuhu waa maxay isweydaartay baydha bal ka kaalay buu ilaahay yidhi midna ma jireen aladiina laa yu'minuuna bilaakhirati kuwaan aakhiro rumaysnayn filcadaabi bay ku jiraan waadalaali lbaciidi bay ku jiraan hadday cadaab ku jiraan oo diilaantu waa cadaab waadalaali albaciid ba ayaa iyaduna ku cadfan oo insaan alle aada uga durkay oo diintiisii ka durkay oo rasuulkii ka durkay cadaab buu ku jiraa hadduu xataa sheeganaya inuu barwaaqaysanayo oo adduunyada uu ku ladan yahay walaa zaala fii cadaab cadaab buu ku jiraa marka afalam yarow miyaanay arkaynin baa ilaahay uhi ilaa maa bayna aydiihim waxa ka horeeya wamaa khalfahum waxa ka dambeeya oo min alsamaa'i waalard oo ciriya dhula balmay hareeraha ayagaa nimanku xaggaasay eegayaan dabeetana cirkii ilaahay bay arkayaan xag afarta jaaba way ujeedsanayaan cirkiiyo dhulkii bay arkayaan baaxaddooda talow baaxaddoodaa miyaanay u fiirsan in nasha haddaanu doonno naksif bihim waxaanu gam la siin doonaa anu la goyn doonaa alarda dhulka dhulkunbaa gam lala siin doonaa ila ilaahay dhulka isagaa lahoo amre eh qaar uu la gooyeyna suuratulqasas baynu kusoo marnay aw nusqida calayhim waxabaanu kusoo ridi haddaanu doonno kisafan min asamaa gobolo iyo qaybo samada ka mid a cirkaabaan soo duminoo dhulkoo go-unbaa la arkay haddaan doono cirkaabaan bar soo jariyaan kuwan ku qabsiin marka intay kor iyo hoos u eegaan miyaan erkayn kanay ku taagan yihiin ee u goglan inuu ilaahay leeyahy kanay huwayiina ka sarreeyana inuu ilaahay isagu duldhigay miyaanay arkayn miyay baqdaan ina fii daalika arrintaa farta loogu fiiqay la aayatan calaama ugu sugan likulli cabdin addoon dhammaantii muniib muniib ilaahay u towbad keenaya oo yatuubu ila allaahi ilaahay usoo noqonaya marka addoonkaa muniibka abaa ilaahay tusaale uu ka bixiyey ee aayaadka ilaahay ka faa'iidaystay ee ayaadida ilaahay iyo nicmooyinkiisa ku mahadnaqay ayaa ilaahay uu tusaale ka bixiyo waa laba nebi oo isu aabboo isdhalay waa usrad fiican oo qaaliya waa daawud iyo inankiisii sulaymaan wuxuu ilaahay awood siiyey iyo wuxuu nicmo siiyey waxa ay u jiheeyeen ay uga faa'iideeyeen khayrka ayay uga faa'iideeyeen waa likulli cabdin muniib addoonkii fiicnaa wey marka kuwan intay kibrayaan iyagoon waxba hayn bal ummadan ilaahay addoonnimada u qiranaysa bal ummadan ilaahay mar walba ku celcelinaysa awooddiisa iyo ammaantiisa iyo cibaadadiisa eg ee haddana ilaahay uu siiye horumaraan horena loo arag dibna loo arag ayaa ilaahay uu siiyey walaqad aataynaa daawuudda waxaanu ka siinay minaa xagga iyaga fadlan dheeraad dheeraadkani mid adduunya mid aakhiraba uu lahaayo xagga adduunyadana wuu ka horumaray xagga aakhirana wuu ka horumaray addoonkani waa dunyada lafteeda horumarka ilaahay uu ku siiyey markaa tujaah alkhayr dhinaca wanaagsan kolkaad ula kacdo waa fadli asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ay yaro majeerteene ay yar bidhaansadeen walaalahoodii kale xoolaha lahaa ay yidhaahdeen dee way naga sadaqo badiyeen aakhirkii wuxuu tartansiiye nebiguba wuxuu ugu soo gebagabeeyey in daalika fadlullahi yuutiihi man yashaa dee kaa idin dheer yihiina xoolahaasi waa dheeraad sida wanaagsan ay u isticmaalayaan oo ilaahay kuu doonayuu siiyaa iyagu siiya maxaynu yaalla dee idinna suga fadlan baanu siinay fadligii diineed baa ilaahay uu ka warramo waxau uhi yaa jibaalu buurihiiow awilii jiibiya macahu daawuud la jiibiya waayra maca ayr waa mansuubaadii mafcuul waa waaw lmaciya awibii macahu la jiibiya daawuud waayra maca ayr iyadoo shimbiruhuna idin weheliyaan sidaasay tahay oo mar alla markuu akhriyo kitaabkiisii lagu soo dejiyey ayaa shimbiraha iyo buuraha iyo xayawaanaadka shucuur iyo dareen bay qaadan jireen kaana yu'ahir wuu saamayn jiray oo qowlkiisa oo ka soo baxaya qalbi nool awgeed iyo qowlkiisa oo iyo qiradiisa oo fiicnayd awgeed ayuu saamayn jiray laakiin nebigu abi muusa alashcari iyo habeen akhriyae qur-aanka dhegaystee lahaa laqad utiya haadaa mizmaaran min mazaamiiri ahli daawuud codkii nebi daawuud la siiyoo kale ayaa ninkan la siiyey uu majeeranayay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu dabeetana innagana ina lahaa qur-aanka ku sawdeeya oo qiro wanaagsan ku akhriya marka shucuurkaasay qaateen dabeetana way jiibiyeen wa alanaa lahu alxadiid ilaahay fadligu siiye waxaa ka mid ahaa wa alanaa lahu waanu dabcinay alxadiida baanu dabcinay xadiidkaad aragtay ee dabka u baahda ee warshadaha u baahda ee howl dhaliba ay ka dhacdo sidii loo jilcin lahaa sida dhoobadaa looga dhigay nebigaa isagaa ilaahay baa horumarka siiyey marka qaybta tumaalidda iyo farsamaynta ayaa wax badan ka soo kordhiyey oo taariikhiya an icmal baa ilaahay uhi samee daawuud ow saabiqaatin duruucan saabiqaat dirciga waa qalabka kuwa laga gashado seefta iyo waranka iyo kuwa duruuc samee la gashado saabiqaatin oo waasica oo aan qofka dee ku dhegayn oon u dhaqaaqi karaynin u dhaqaaqi karo oo waasica samee waqadir habee fi sardi tidicna ku habee tidica falkin iyo tidicyabaa la idhaahdaa marka cawda la soo haya iyo cawska iyo kolka baashani waxay ahayd xalaq xilaq bay ahayd oo silsilada isa suran bay ahayd dabeedna silsiladaha marka aada isa surayso waxaad ka dhigtaa kuwo hubkana celin kara isla markaa aan cuslayn marka taqdiirkuna waa habayn sardiguna waa tidica iyo isa surhkooda caaisha waxay leedahay radia allahu canha maa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yasrud alxadiid nebigu ma dudubin jirin oo iskumu daba tixi jirin hadalka laakiin wuu yar kala googoyn jiray si loo fahmi karo sard lxadiid macnaa shayun masruud wa shayun masjuuc waa wax isku daba taxan marka sardigan aad samaynayso waxaynu ugu noqnoqonaynaa ereygaa lugaa habee markaanaad tidcayso oo ha noqdo mid fudud ha noqdo mid hubka celiya wacmaluu saalixan camal wanaagsanna sameeya labadaasaa ilaahay uu isu raaciyay inii bimaa tacmaluuna basiir anigu camalkaad samaynaysaa waan arkaya labadiibaa ilaahay isku cadfay camalka adduunyada ummadda u qabanayaanna inay hagaajiyaan inuu daawud hagaajiyo camalka ilaahay dartii uu samaynaya cibaadadana inuu hagaajiyo sidaasaanay tahay oo qofku sida labada camalba camalka adduunya camalka aakhiraba qofka muminka ah waa ka hagaajiya rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam ina allaha yuxibu axadakum idaa camila camalan an yutqina ilaahay wuu jecelaya mid idinka idinka midii markuu shaqo qabto ama shaqo ilaahay oo cibaado ha ahaato ama mid ummadda uu qabanaya ha ahaatee inuu itqaaniyo oo shaqo wanaagsan uu sameeyo oo aanu ku dhuf aanu odhanin qawda maqashii iyo camalkii u kala shaxaado ma jiraysa taas waqadir fi sarb shaqo wanaagsan qabo wey oo ummadda arrinkooda u hagaaji wacmaluu saalixanna oo cibaadadii sidaasaanu ahaayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay inuu dee camalayadii ilaahayna wuu cibaadaysan jiray waxaanu cuni jiray shaqada uu gacantiisa wuxuu kusoo saaro wax ka cuni jiray nebigani oo qalabkaasu farsamayn jiray berigii hore qalabkani wuu cuslaan jiray dirqi baa lagu qaadi jiray laakiin wuxuu ahaa horumarka ninkii sameeyey ee duruucdan fududeeyay silsilada ah ee wada socota waxaa kaloo tilmaamayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wacmaluu saalixan inuu kaga dhabeeyo axabu salaati ila allahi salaatu daawuud wa axabu siyaami ila allahi siyaamu daawuud soom salaad ilahay wuxuu ku jeceliyay tii daawuud oo habeenka nuskiibuu seexanayaa lix saacadood afar saacadood buu cibaadaysanaya oo thuludkiya haddana labada saacadood oo suduskiya buu seexanaya saasuu qaybiyo u barnaamijeyeyba soomkiisuna wuxua soomka ilaahay ugu jeceliya waa soomka la soomo ka ugu adag kaana yasuumu yawman wa yuftiru yawman maalina wuu soomaya maalina waa furaya wuxuu nabigu sii raaciyay calayhi salaatu wasalaam markuu halkaa iska mariyey cadowgii shaydaanka la odhan jiray cadowgii kale ina bani aadamna halkaasu iska mariyo walaa yafiru idaa laaqa markuu rag la kulmana nin geesiya buu ahaayo ma carari jirina wuu dhidban jiray marka arrinkiisa taana caan buu ku ahaa jihaad wanaagsan soom fiican salaad fiican wacmaluu saalixan buu xaqiijiyey waqatala daawuudu jaaluuta suurat lbaqara aakhirkeeda aynu kusoo marnay jaaluud baa digta ka jaray ninkii jaaluut la odhan jiray colaalka kufrigood weli sulaymaana waxaan u sakhirnay ariixa dabaysha quduwuhaa shahrun kallahaadeedu waa bil wa rawaaxuhaa shahrun caraadaheeduna waa bil iska garata sii socod iyo soo socod weeyi oo masaafada ay sii socoto kalahaada iyo tay soo socoto mid waliba waa in bil lasii socon lahaa oo lasoo socon lahaa eriyadaa sham iyaday ka tegi jirtay baa laydhahaa dabeedna kabul ayaa uu u shaqo tegi jiray eriyadaa minka dee ay tahay afghanistan kolkaas haddana uu kasoo caraabi jiray dhankuu doonaba waa heerkaasay gaadhsiinay wa asalnaa lahu waxaanu u qulqulinay cayna alqitr ilnaxaasa arsalnaa maaha ra'yay kaaga dhicin laakiin asalnaa weye asalnaa bihamzatin wasiin biduuni raa wa asalnaa lahu waxaan u qulqulinay sida daadka cayna alqitr ildan oo naxaasa bal ka war kaa horena xadiidkaa loo jilciyay kana naxaastii unbaa waxa looga dhigay sida biyaha dabeedna wuu dari uun cafaariidunbu u diri doonaa meeshii la doonaa lagu buufinaya lagu rushaynaya laysugu xidhaya wa min aljinni jinka xaggoodana waxaan u sakhirnay man yacmalu qaar ka shaqeeya bayna yadayhi xaggiisa hore biidni rabbihi ilaahiisa awoodiisay ugu shaqaynayeen awood allay ku shaqaynayeen awood sulaymaan may ahayn ilaahay baa dirqiyey oo soo garbaduubay waman yasiqka nuuxsada ama baydha ee minhum ka mida kuwan jinka can amrinaa amarka yaga ka baydha ilaan sulaymaan amarkiisu waa amarka ilaahay une amarka iyaga ka baydhabaa ilahay uhi nudiqhu waxaanu dhadhansiin doonaa min cadaabi saciir cadaab kulul naarta saciira cadaabkeeda oo adduunyadana waa ciqaaban yahay aakhirana wuu ciqaaban yahay sidaa weeye rasuulkani wuxuu amraa waxa la ogolya ka ka baydha aakhira iyo adduunyada waa aafaysan yihi maxay qabanayeen talow kuwaas ilaahay baa u sakhiray markaa dee junuudan iyo waxyaabahan kala duduwan dabaylihii baa la sheegay waxaa la sheegay shayaadiintii waxaa la sheegay qalabkii adkaan jiray oo horumaraan cidibe gaadhin weeye horumaraan cidibe helin yacmaluuna lahu waxay u qabanayeen jibankaasi maa yashaau waxa uu doono min maxaariibo dhismayaala dhismaha aada u dheere quruxda badan baa mixraab laydha wa tamaatiila iyo taalooyina xaaraan may ahayn waktigaa laakiin sharcigeenani uu xaaraantinimeeyey leannahu dad badan baa kullu go-ay oo caabudayba markii maraykanku ay rideen taalladii ciraaqi baqdaad ku dhex taalay amaaba funduq filistiin taallo weyn oo gacanta taagayo ayay bahal sudheen oo isay rideen china gilgilatay baa le waa berigan dhaweyto wuxuu ihi dee waa sidee taalooyinkaanu caabudayna iyo wixii taariikhi nagano ahaa haddii sidan oo kale loo rido dee maxaa soconaya ilaahyaashayadii haddii silsilad la sulayo macnaha dadkii waxay ku samaysay zilzaal sidaa darteed baa dawladdu ay ka qarisay tifiyadii markii taalada la ridayay sadam marka macnuhu waxa weeyaan waktigaa xaraam ma ahayn iminka xaraam baa laga dhigay maadaama dad badan ay kulagoeen wajifaanin bay u samaynayeen xeedyo kaljawaab oo darka geeloo kala ah dararka waaweyne geelu uu ka cabo xeedyo laaleeg waa xeelada maxaad umalay jiniens gacanta uu gelinayo waxay u baahan tahay inay ballaadato waxaa lagu ridayaa buurbuurane taasay farsamaynayeen wa quduurin dharyanaa way u samaynayeen raasiyaad oo rakiban waxaasa isku qoofalan dhana la dhanku eegaba waxbay u habeeyeen qawaasiin inay ahaana badda quusayana soo marna ilaahay baa yidhi icmaluu shaqeeya aala daawuuda yaa aala daawuud daawuud aalkiisiiya camal fala shukran mahadnaq ilaahay idinkoo ilaahay ugu mahadnaqaya camal sameeya wa qaliilun waxa yarba ashakuur ka mahadnaqaa waa yar yahay min cibaadi addoommahayga ka mid a addoommahayga inta mahadnaqda anaa idiin sheegaya ma badnaba ilahaw marka halkaa waxa aynu ka faa'idaysanay icmaluu aala daawuuda shukran shukrigu inaanu ahayn alxamdu lilah inta intaad iska yuurusato un alxamdu lilah ma aha qalbiga inaad ka tidhaahdo qurana ma aha labadaasi way yihiin dabcan shukri laakiin icmaluu baa loo baahan yay icmaluu camal baa la rabaa camal sidaa darteed mahadnaqa waxa lafdhabarta u ah marka ilaahay dadka uu nicmo siiyo camal camal iyo cibaado inuu ka muuqdo waaqicooda iyo dhaqankooda iyo xidhiirhkay alla la leeyihiin icmaluu aala daawuuda shukran marka shukrigu qowl iyo ficil iyo qalbiba u noqdaa aase aada u faa'idaynaysa wa qaliilun min cibaadiya shakuurna weeye oo ummaddu marka ay aqood aqoon iyo awood iyo adduun markay hesho maxay samaysaa bal kuwa inta intaa helay maanta ee adduunyada inay ugu aqoon badan yihiin ay ugu awood badan yihiin sheeganaya ay ugu adduun roon yihiin maxay sameeyaan annaga annagadaasubay hayaano meeshii aad ka aragtay iyo meeshaad ka dhagaysataba awsaaftii iyo tilmaamihii ilaahay bay qaateen oo annagadaasubay hayaan wax walba halkan annagaa sidaa yeelayn annagaa duminayn annagaa liqayn halkaasay ka wadaan marka wa qaliilun min cibaadiya shakuur aqoontan iyo awoodan iyo horumarkan cidduu ilaahay ku imtixaanee mahadnaqday way yar tahay ee ku sabirtay falamaa qadaynaa buu ilahay yihi markii aanu ku xukunnay calayhi isaga almowta geeri mid kastoo madax noqdiya mid kastoo horumar helaaba uu socone markii geeri lagu xukumay sulaymaan u dhintay uu dhintoo naftaa ka baxday maadan lahu ma tusinin calaa mowtihi geeridiisii ilaa daabbat lard xayawaanka dhulka dhulgaleenka ah ayaa tusiyey maa yusama bilarada alaradatu alarduna waa dhulka alaradatu iyaduna waa aboorka aboorkaasaa tusiyo daabatlrdi laydhaha taasoo ta'kulu cunaysa min sa'tah usii ushii uu saa ugu tiirsanaa ee uu cuskanayay ayuubay hoosta ka cuntay baashaasi wax kastoo la taago waa lagu salliday falamaa khara kolkii uu dhacay uu jiifiyey sulaymaan tabayanat iljin jinkii waxa ay caddaysteenoo u muuqatay allow kaanuu haddii ay ahaan lahaayeen yaclamuuna alghayba waxa maqan hadday wax ka ogaan lahaayeen maa labisuu inaanay ku nagaadeen fi alcadaabi almuhiin shaqada adag ama xabsiyada la dhigay inaanay ku jireen ee ay iskaga bixi lahaayeen ayaa cad u caddaatay macnuhu markaa waxa weeyaan sulaymaan kolkii uu ilaahay ku xukumay geerida iyadoo rabbi uu fashilinayo dadka qaarkood faham laga haystay ayaa sulaymaan ushiisiibuu cuskaday ama wuxuu ku tiirsaday udubkiisii uu ka khudbayn jiray halkaasunbuu iskala soo taagnaawun oo aanu waxba noqonin oanu isbedelin shaqadii adkayd ee halkii ay ka hayeen ayuunbay jin iyo insibana halkii ka wadeen siiba jinkan qur-aanku cayimay dadkuna waxay iska haysteen jinku waxa maqan waxbay ka ogyihin qeybka waxbay ka ogyihin dabeedna muddo kadib markuu sulaymaan dhacee la arkay qolfoofkiisii ee la ogaaday inuu beri hore dhintay ayay dhahaan war jinno qeyb ma ogeyn jinkiina waxay ogaadeen inaanay qayb waxba ka ogeyn iyo dadkiina saasay u ogaadeen inaan qeyb ilaahay unuu ogyahay hadday qeyb wax ka ogaan lahaayeen cadaabkan kululkumay jireen iyo shaqadan ama xabsiyada la dhigay way ka dhaqaajin lahayn markii uu dhacaybaa dabeetana lakala dhaqaajiyey oo la kala tegay wixii isu urursanaa an low kaanuu yaclamuuna algayb hadday qeybka wax ka ogaan lahayn maa labisuu fi lcadaabi almuhiin cadaabkaa adaga duleeyey kumay nagaadeen iyo shaqadaa culus iyaga aragtidooda dee dulli bay u ahayde maadaam dee loo cabiidiyey rasuulka marka waxyaabaha ay muujinaysay ka mid tahay awoodda insaanku way yar tahay kol hadduu geeri ku xukuman yahay iyo intuu tasaruf leeyahay waxaa kaloo yar aqoontiisuna inay yartahy jinkoodii iyo insigoodii way isu tegeenoo ninkoodii madaxda u ahaayo halkaa taagan ayay kala garan kari waayeen talow ma libiqsanayaa mise indhihiisu way tawafeen talow ma nool yahay talow mise wuu dhintay jin iyo insi way isu tegeen way garan waayeen waxaa kaloo nasku uu tilmaamaya awooddu heer kasta ha gaadhsiisnaatee inay noqonayo arrinku isugu biyo shubanayo in abooruun iyo dirxi uun waxyaabaa ugu itaalka daran inuu u aayi doono insaankaa maanta awood sheegtay qabrigiina waxa ku cunaya darxi halkaana waa kaa dee wixii uu samaystay aboorkaasi cun alarda daabat lard halkaasaa ilaahay qoladaa uu kaga soo gudbay likulli cabdin muniib tusaalihiisi waa kaa addoonkii aan mahadnaqayn tusaalihiisiina waa kan addoomihii aan ilaahay nicmadiisa ku mahadnaqayn haddii la yidhi wa qaliilu min cibaadiya shakuur qaliilkii lasoo sheegaya alkaiirna kuwanaa ka mida laqad kaana buu ilahay yihi xaqiiqanimo waxaa ahaaday lisaba-in qoladii reer saba fii maskanihim gurigoodii aayatun calaamo weyn baa ku suganoo tusinaysa ilahay siduu u abaalmariyay ummadda mahadnaqi weyda nin baa nabiga su-aalay calayhi salaatu wasalaam xadiidku waa xasan sunankana waa ku jiraa iyo kutubu tafsiirba wuxuu i way igu yar adkaatee meeshan saba la yidhaahdaa ma waxa weeyaan ma ninbaa mise waxa weeyaan islaan ama ruux dumara mise waa ard iyo dhul bal intaasaan ku weydiin lahaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay waa nin toban awlaada ama awadabu dhalay qaarkood shaam bay tegeen qaarkoodna yaman bay tegeen way kala baaheen markii hore way isku duubnaayeenoo halkaa yaman bay ku farcanaayeen laakiin markii ay mahadnaqi waayeen bay firdheen oo ilaahay uu kaleeriyey waxay degan jireen deganaan jireen meeshan ma'rib la yidhaahdo ee aan sancaba ka fogeyn ayay deganaan jireen sidan qur-aankuba uu tilmaamay dad loo barwaaqeeyey oo loo nicmeeyay bay ahaayeen dabeetana way fataheen kolkaasay xejin waayeen oo ay dhan walba u rideen oo barwaaqadii ay ilaahay ka baryeen inuu ugu bedelo belo inuu balaayo ugu bedelo taasaa nasku uu tilmaamay kolka nicmadii ay haysteena beeraha waxa lagu bedelaa waxaad arki doonto nicmadii xagga la xidhiidhay socodka iyo tacmiirta iyo magaalooyinka iyona kharaab baa lagu bedelay nicmadii la xidhiidhay ururkooda iyo wadajirkooda iyo ishaysigooda ila ummadda wada noolaataa waa nicme iyona in la kala firdhiyey ayaa lagu bedelay oo qaybina madiinay degtay qaybina waxay degtay cumaan qaybina waxay u carartay xaggaa iyo shaam waxay noqdeen qolo lagu maahmaaho luqada carabiga oo la ydhaha tafaraquu aydii saba mahmaah bay noqotay waxay u kala dhaqaajiyeen sidii reer saba ayay u kala yaaceen way kala firdheen soomaalida nin yaliba meel martay ee midna australia uu kasoo qaylaya midna adduunyada dhankeeda kale maaha nicmo maaha dadku inay uruursanaadaan oo meel wada joogaan oo ummadnimadooda iyo awoodooda iyo aqoontooda ay meel ka wada muuqato nicmooyinkay ka mid tahy lidaalik buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayay muqawamaat alxayaa nolosha iyo asaasiyaadka ay leedahay man kaana aaminan fii sirbihi mucaafan fii badani cindahu quutu yawmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha man kaana aaminan fii sirbihi bu qofka iska iska aamina isagoo ehelkiisiina la jooga haddii aanu ehelkii la joogin oo meel lugaynayana ay meel lugaynayaan telefoonkaaba dawakinaya iyo maxaa ku nooshihiin marka nimankan arrinkoodii sidaasuu ahaa keligoodna maahee nicmo lagu kifrada imikaynu aragno qur-aankuna aada buu uga warramo nimankii reer banu israa'iil ayaa ilaahay uu u soo dejiyay almanna wasalwa maxay yidhaahdeen ar muuse la nasbira calaa acaamin waaxidin bay dhah qaar waxaan keliya moorgaraysan xejin kari mayna ilaahay noo bar yukhrij lanaa mimaa tunbitu lard min baqliha wa qisaa'iha wa fuumiha wa cadasiha wa basaliha a waxaan yaryara suuqa ka buuxa wixii ilaahay uu keenayuu soo kariyey ee u moorgas cunno iyo cabitaan ba lahay safarigaa diyaarsanaa kii waxaydhaan xejin mayno laakiin kaa yaryar ee lasoo saarayo ee lagu rafaadayo ee la kala dhilayo kaasaanu doonayna maxaad kula yaabay reer makara saasunbay haayaan ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله أركا سيد بيتنا إيادنا ليشي تشبيس وأنه عاوي نعمة مركا لحجين وايو نعمة هدي أنا هلين أهل كيكم مهدنا قلها إيا وافتنتي شكريا وحاساك صباح كم مقدمها أنا ما هرع حتى إنه أنت أموتشني إلهي بقى وحولي من كا وحكو في مسكنهم قريه هذه آية aayad baa ku sugan aayad calaamo weyn siduu ilahay wuxuu bedelo jannataani baa ku sugan bedel baa la idhaha laba janno laqad kaana fii maskanihim jannataani meeshii ay degi jireen laba janno oo laba beerood oo waaweyn ayaa kaga ahaa can yamiinin wa shimaal midigta iyo bidixda webiga meesha mara labada dhinac ayay kaga samaysmaayeen ilaahay baa yidhi kuluu cuna min risqi rabbikum ilaahaynu arsaaqadu beeraha idinka siiye cuna washkuruu lahu umahadnaqa baldatun dayiba haadihi baldatun dayiba halkanaad degan tihiin waa dalsan wax ka baxayaanoo hawray wa rabbun kafuur wa rabbukum ilaahiinuna rabbun kafuur waa rabbi dembi dhaafa marka adduun wanaagsanna waa haysataan ardo wanaagsanna waa haysataan ilaah fiicanna waa haysataane mahadnaqa badiya saasaa la yidhi intaasoo isugu qoofalan diin iyo dunyaba waa idin hagaageen waa idin hagaagsanyiina ku hagaagaba ilaahayna ku hagaaga shukrigana ogaada faacraduu buu ilahay yidhi markaasay jeedsadeen afmaroolis bay bilaabeen iyo isqallooxin fa arsalnaa calayhim waxaanu anaguna kusii daynay baa ilaaha wuli sida loo abaalmariyo ilaaha u yaqaanaae sayl alcarim biyo xidheenkii saylku waa daadka carimkuna waxa weeyaan gidaarka labada shay la dhex dhigo ayaa la idhaahdaa waa jamcu carma aw cirma ayaa la idhaahdaa shayga labada jeer marka waxa niman dee horu maray bay ahaayeeno farsamo farsamada handasada iyo dhismahay aada u yaqaaneeno buuralaydii uu kasoo dhexdhacayay webiga biyaha ayay xidheen biyo xidheen bay ku sameeyeen khaanadana way u sameeyeen iyo godad markay biyuhu badan yihin god kastaraa la furaya markuu si yar abaarsado dadkuna ka dhexaa la furaya marka jilaalku dheeraadana ka u hooseeyaa la furaya sidaasaa beeraha iyo dadka iyo waxaliba ku dhargaya ilaa hadda dee waa xadaaradii hore waa wax iska macruufa biyo xidheenkaasi farsamooyinka in loos halka iminka beebabka laga rakibo kolkii dabeedna ay arrinkoodii sidaa noqday wuxuunu ilaahay kusoo daayay biyo xidheenkii saylalcarim daadkii hakisnaa ee xidhnaa buru oka waxalla wixii ay hayeene beer iyo guri iyo ummadba uu dul maray wa badelnaahum waxaanu ku doorinay bijannatayhim labadoodii beerood jannatayni laba beerood baanu ugu doorinay dawaatay ukul wax la cuno leh khamdin qadhaadh wa aslin dhuur wa shay-in min sidrin qaliil iyo gobyar casaa ayaa ka baxay meesha caradii waa tii nabaad guurta ee labeentiiba laga kiciyeyba marka khamdigu waa waxa qadhaadh geedcadaygana qaar baa ku fasiray ukulin khamd wixii ka baxaya macaanaa waxa bedelay wax qadhaadh baa bedelay asliguna waa geedkan weyne dhuurta ah ee iska dheeruun aan wax laga dhadhaminayaa jir iyo gobyarma dee waynu naqaanaa goob weynoo midhale maaha waa goob yaroo rifan oo imikadanba way kala leeleeyihiinoo sida uluhu xawdadku u taagan yahayoo waxay ka samaystaan sarab bay ka samaystaan aqaladi iyo sidaa loogu taxo wax kale oo laga dhadhaminaya male way kala leeyihin imikadanba yaman intaasaa loogu bedelay wa shayin min sidrin qaliil daalika jazaynaahum kaasaanu abaalmarinay aragteen bimaa kafaruu gaalnimaday sameeyeen awgeed wahal nujaazii ma abaalmarinayno daalika aljaza bay ka dhigantahay abaalmarinta noocaasa ila alkafuur gaalnimo badanaha abaalmarinta noocaasa siyaa la socda ta laydinku sheegaya waa taas ka ilaahay ummadda ilaahay ku mahadnaqi weyda dee arrinkoodu waa kaa arrintii xagga la xidhiidhay socodka iyo imkaaniyaadka ilaahay uu ka siiyey xagga laamiyada iyo magaalooyinka ayuu ka hadlaa waxau ihi wajacalnaa waxaanu yeelnay baynahum iyaga iyo wa bayna alquraa magaalooyinkii allatii magaalooyinkaasoo baaraknaa fiiha aanu barakaynay magaalooyinkii la barakeeyey waa ardu shaam iyaga iyo meeshaa barakaysanee ardu shaam ee ay u safrayaan ay u socdaalayaan waxaa u dhexeeyay maxay quran daahira magaalooyin isu dhowdhow magaalooyin isu dhow dhowbaa taxnaa yaman laga bilaabo sanco agteeda ilaamaa ay saddex habeen baa looga socdaabaa la ydhaa maarib iyo marka qofka laba lugoodlaha iyo sanca halkaa laga bilaabo maarib ilaamaa iyo shaam quran daahira magaalooyin isu birbidhaamaya ayaa ahaa oo la yeelay waqadarnaa waxaanu habaynay fiihaa magaalooyinkaa dhexdoodana asayra socodka socodka laftiisaaba qorshaystaa inta kiilooya la soconaya isku dhodhoweyd oo kan waa laga loo hoyanaya dabeetana waa laga kalahaya ka kalena waa la harimadegaya ka kalena waa loo hoyanaya socod sidaa isugu wada beegan dadku sida caadigaa siiba markay gaadiid wataan gelin unbay socdaa dabeedna waxaa loo baahan yahay waa abrud balay ama burd waa waktiga qaboonada qaboonada hore iyo qaboonada dambe marka harimadeg iyo habeen deg labadaasay isugu qorshaysnaayeen magaaladu habeenkiina meel may waayen duhurkiina meel may waayen waqadarnaa fiiha sayra wey socodkaa qorshaysnaa marka waa in lagu talagalo siiruu fiihaa socda buu ilaahay yidhi layaaliya habeena waa ayaaman iyo maalmaba aaminiin idinkoo iska xasiloonoon dhuljiif iyo tuugtoona laga baqanay taasina waxay sheegaysaa waxyaabaha ilaahay ugu nicmeeya waxaa ka mid ahaa habeenkiina way socon karayeen maalintiina way socon karayeen ogobay waa dhibaato haddii maalinkii un la socdo la ydha habeenkii dhuljiif baa jira ama jidgoyn lama socon karayo cumrigaaga bar baa xidhan oo aanad khiyaar lahayn marka waxyaabuu ilaahay ugu nicmeeyey habeen iyo maalinba waa la soconaya isugu bixis qofkii doonaya maalintiina wuu sii soconaya habeenkiina wuu soo noqonaya siiruu fiihaa layaaliya oo ayaaman aaminiin maalin iyo habeenba halkaa iyadoo nicmada ay haystaan oo tacmiirta iyo tashiilaadkaasi isugu qoofalan yihin ayaa faqaaluu waxay idhahdeen haddaba tanna intay fuuq taageen rabbanaa ilaaha yagiyo bacid ama baacid labada qirabo waa sabciya kala foge bayna asfaarina socodka yagana wuu isku dhodhowaadee aanu yar laylis qaadana ilaahay ow kala durki wadalamuu anfusahum naftoodiina way dulmiyeen oo nicmadee way xajin waayeen fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay axaadiidta waxa lagu sheekaysto wamazaqnaahum waanu kala gogoynoonu kirifnay kulla mumazaq gogoyn dhammaanteed waa la kala firdhiyey inba meelba laga tuuray ina fii dalik arrintaa la aayaatin calaamooyin baa ugu sugan likulli sabbaarin shakuur mid sabir badan oo mahadnaq badan arrinkaa wax badan buu ku dareemaya marka uu arko musiiba musiiba inay timi waxa uu garanaya camalkiisa inay ku timo oo wuu sabrayaa ilaahayna wuu toobad keenaya marka uu arka nicmo la siiyey ilaahay ow sidan yeeliye arrimo kale keeni maaye shukrigeeduu badinayaa marka waxaa ka dhacay dabeetana in yariba meel martay intaa aynu sheegnay jaziirat alcarab ilaa shaam ayay daadsanaayeen kolkaas bari iyo galbeed baa loo kala eriyey dabeetana qabaa'il fara badanoo nimankaa ka mid ahaa ayaa meelaha kala degay walaqad sadaqa buu ilahay yihi waxa uu ku rumeeyaa calayhim dushooda ibliisu kii la odhan jiray dannahu malihiisi wuu malamalaynayo waa kii sheedaalinaya ballanta qaadae wixii uu ka malaysanaya run bay noqdeen faatabacuuhu way daba carareen oo way raaceen ilaa fariiqan min almu'miniin in yaroo alla rumaysay mooyaane wuxuu ihi ara'aytaka hada aladii karamta calay lain akhartani ilaa ywmi alqiyaama laaxtanikana duriyatahu ilaa qaliila bal kawan ka waran buu ihi aadankan ilahay buu hortaagan yahay ibliis markaasaa wuxu uhi bal aadankan iga waran aadanka noocan ahee aada iga maamuustay anna waxaan ballan ku qaadaya ubadkiisa ixtinaaq baan ku samayn doonaa waan istisaal waan jirid goyn doonaa buuhi kuwa waxba ula hadhi maayo ballantaasuu qaaday malihii nooca aha uu ku rumeeyey markaasuu kaxaystay waa kuwan iyo ciddii lamid ah wamaa kaana lahum buu ilaha yihi wamaa kaana lahu uma sugnaanin calayhim dushooda min suldaanin waxawooda kuma lahayn ilaa linaclama inaanu ogaano unbaa loogu sallibay man yu'minu midka rumaynaya bilaakhirati ka aakhiro rumaynaya minman si looga ogaado mid kale oo huwa minhaa fii shakin shaki kaga sugan ka aakhiro rumeeye iyo iyo ka diiday si ay u kala baxaan taa awgeed unbay ahayd wa rabbuka calaa kulli shayin xafiid ilaahaagu wax walba ka ilaalinaya weeye qul waxaad tidhaha nebi maxamedow waxaa soo noqonaya marka haddaba doodii adkayd ee nimanka kufaarta ah ee kuwaa hore raadkoodii hayay qaar ka midina lagaba yaaba inay ka farcan yihiin ay nebi maxamed kala hor yimaadeen qul waxaad tidhaahdaa udcuu u yeedha aladiina kuwii zacamtum aad sheegteenoo min duuni illaah inta alla ka sokaysaa ilaahyaa kulku sheegteen laa yamlikuuna ma hananayaan mithqaala daratin darada wax la eg quraanjada yare mido wax ka sii yar wax la eg ma hananayaan fi samaawaati walaa fi lard ciriyo dhulkuma hayaan wamaa lahum uma sugnaanin fiihimaa ciriyo dhul min shirkin wadaagsi kuma leh shirki qayba ilaahay shuraako kula yihin ma jiro cirka in yar maleh dhulkana in yar maleh shirkiga waa nooca waxay ilaahay la wadaagsadeen ma jiro wamaa lahu uma sugnaanin ilaahay minhum xaggooda min dahiirin mid saacida oo xoojiyaa ma jiro ilaahay caalamkan wuu abuurtay in yarna kumale kuwani ilaahay tasaruf iyo tadbiir iyo maamul buu ku leeyahy mid dahiir iyo xoojiye oho ilaahay iskarab taagay oo kuwaa la caabuday ma jiro maxay ilaah ku yihiin walaa tanfacu shafaacatu ergana anfici mayso cindahu ilaahay agtiisa ilaa liman adina lah ciddu u fasaxo shafaacada ayuunbay ergadeedu soconaysa xataa idaa fuzica xataad ibtidaayana way noqotaa markii xataa idaa fuzica markii laga fayday can quluubihim qalbigooda wixii malaa'igta daboolay markii laga dulqaaday qaaluu malaa'igtu waxay yidhahdeen maadaa qaala rabbukum ilaahaynu muxuu yidhi qaaluu waxay yidhahdeen alxaqa buu yidhi wa huwa ilaahay alcaliyu alkabiir kii caliya ee sarreeya weeye kii kabiir ahee weyn weeye in weynaantiisa waxba kasoo ag dhowaan karayn marka arrintu ama aayaddu dee maadaama shafaaco la sheegay aakhiraa muuqatay sidaa darteed khalqigu wada suuxayaa malaa'igtuna kuwa suuxayay ku jiraan marka dabeedna qalbigooda laga dulqaado wixii daboolay way iswaraysanayaan kolkay iswaraystaanna ilaahay muxuu yidhi ilaahay xaq buu yidhi sidii ay mar walba wax wanaagsan ugu dhawaaqayeen ayaa marka lasoo noolaadana wax wanaagsanun ay ugu dhawaaqayaan qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamed oo man yarsuqukum yaa idinka raashima min asamaawaati walard samooyinka iyo dhulka yaa idinka raashima ilaahay arsaaqada xagga kore iyo ta hooseba ummad kale oo ummadda u haysaa ma jirta ilaahaybaa haya qul ilaahum ku jawaab ilaahaybaa haya wa inaa annaga aw iyaakum ama idinka lacalaa hudan ayaa hanuun ku sugan aw fii dalaalin mubiinin ama baadicad ama annagaa hallow ku sugan ama idinkaa ku sugan ama annagaa hanuun ku sugan ama idinkaa ku sugan marka shaki ma ahee laakiin waxaa la yidhaahdaa waa sii lugdheerayn dooda oo lasii yar baahinayo si ay usii socoto oo aanay usii usoo afjarmin ama annaga ama idinka ayuunbaa midkeenuu ku sugan yahay hallow ka kalena hanuun ku sugan yihi qul waxaa tidhaa laa tusaluuna laydin weydiin maayo camaa ajramnaa waxaanu samaynay dembiya walaa nus'alu annagana nala weydiin maayo camaa tacmaluuna waxaa samaysaan walaa tasiru waasiratun wisra ukhraawi qul waxaad tidhaahdaa la dood nimankoo la dhigdhigilaa intay qancayaanoo dhan walba aad ka soo oodayso yajmacu baynanaa dhexdeenna waxaa isu keenkeenaya rabbunaa ilaaheenna isu keenkeeni doono ina soo ururin uma yaftaxu baynanaa bilxaq xaq baanu inagu kala xukumiya oo uu inoogu garsoori doonaa wa huwa alfataax ka kala xukumee dad kala dira weeye alcaliim ee wax walba ogsoon qul waxaad tidhaahdaa aruunii itusiya aladiina kuwii alxaqtum bihi ilaahay aa haleeshiiseen shurakaa xalayiin kuwa a caabudeen oo ilaahay la caabudeen oo tidhaahdeen waxbay la leeyihin bal kuwa ilaahay ku xidhiidhiseenoo tidhaahdeen way dabagelayaan baritusiya kallaa ilahay waxba lama wadaagaan laysuu shurakaa bal ka kaalayo huwa allah waa macbuudka dhabtaa isagu alcasiizu alxakiim weeye wamaa arsalnaaka nebi maxamedow kumaanaan dirin ilaa kaafatan linnaas dadkao dhan un baanu kuu dirnay bashiiran wa nadiiran wadiifadaada iyo shaqadaada waa inaad wixii khayr sameeye u bushaaraysa wixii kalena u digto walaakina akthara annaas dadka intooda badani laa yaclamuuna ma garanaya waa khusuusiyaadkii nabigeenu xalay soo tilinayna inay risaaladiisu caalami ahay wakadalik waxa uu yahay nebiyu raxma waa nebigii naxariista nebi caalamiya weeye oo risaaladiisu iyo waxyigii loo soo dhiibay cid walba waa gaadhayaa liundirakum bihi waman balaq idinkana waa idinku digaya iyo cidduu gaadhi doonaba iclaamka iyo meel kasta ha ka maqashee ummadoo dhan had kastay joogaan iyo adduunyada meel kastay joogaan risaaladiisu waa caalami wayaquuluuna waxay odhanayaan mataa haada alwacdu ballantani waa goorma aakhire la sheegayaa in kuntum saadiqiina haddii aad run sheegaysaan qul waxaa tidhaa lakum waxaa idiin sugnaaday miicaadu yowmin ballan la idiin asteeyey oo la idiin cayimay laa tasta'khiruuna canhu kama dib maraysaan saacatan wakhti yar walaa tastaqdimuuna kamana horu maraysaan wakhtiga laydin qabtay sidiinuu ku iman doonaa sidiisuu ugu imanaa ka anbabaxaysaan halkan wa qaala aladiina kafaruu qowlkii baynu weli ku jirnaaye gaaladii waxay yidhaahdeen kuwii cudurkaa qabay kufriga cudurkaa dilaaga ah kuwii qabay baa waxay idhaahdeen lan nu'mina bi hada alqur'aani annagu qur-aankan rumayn mayna bayna walaa biladii bayna yadayhi kii ka horreeya kutubii horena rumayn mayno macnaheedu waxa weeye diinla-aan bay doorteen kuwa imikana waa diinla-aantii uun macnaheedu waxa weeye annagu waanu xorownay markay leeyihiin dadka xorriyaddooda ha loo daayo waa kitaabkan iyo kuwii hore midnama rumaysin weeye walow taraa haddaad arki lahayd nebi maxamedow waad yaabi lahayd id wakhtiga addaalimuuna dulmifalayaasha noocani mawquufuuna cinda rabbihim ilaahooda agtiisaa lasoo tubay yarjicu bacduhum ilaa bacdi barhkood kuwa kale waxay ku celinayaan alqowl hadalka waa la ysu tiraabay hadalkii baa la isku celceliyey waxaa bilaabmay tabaatiigoodii iyo hadankii liitay yaquulu aladiina kafaruu baa yidhi kuwii gaalada ahaa yaquulu waxay odhanayaan aladiina istudcifuu kuwii la harawsaday ee tunka la qabtay ee xumaanta loo tukaantukiyey baa waxay idhaahdeen liladiina istakbaruu kuwii isweyneeyey bay ku dhaaheen lowlaa antum haddaydaan idinku jirin ifkii lakunnaa mu'miniin waanu ashahaadan lahay waa noocaasay idhaaheen waan idinkaa balaayada noo horseeda haddaydaan ifkii jooginba ilaahay waanu rumayn lahay kuwaasaana lagu dawgalay way ishiifayaan qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobayna waxay idhaahdeen qaala aladiina istakbaruu dheh kuwii isweyneeyey magacyaashaasuu qur-aanku u bixiyey dabaqadaha hore iyo dabaqadihii dambe dadkii dabaqadaha isu qaybiyey dulliga iyo diinla-aantana ku wada socday waxay ku idhahdeen liladiina istudcifuu kuwii la tamar daraystay waxay ku idhaahdeen waa muran baa bilaabmay waa ilaahay hortiisay taagayn iyo maxkamaddii waxay idhaahdeen anaxnu sadadnaakum ma annagaa idinka hor joogsanay canilhudaa hanuunkii bacda id jaa'akum intii widiin warma hanuunkii ma annagaa idiin diidnay bal kuntum mujrimiin idinkaa dembiilayaal ahaa khiyaar baa lahaydeen maxaa u dooran weydeen maxaa nagu soo kinjeeyey wa qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen istudcifuu iyagana la istikfaafsaday lala soo kacay liladiina istakbaruu kuwii isweyneeyey ee kufriga hormuudka ugu ahaa waxay ku idhaahdeen bal makru leyli wanahaar bay idhahdeen bal ka kaalay inta aanu anagu iska lunnayoo makrukum shirqoolkiinu makru leyli wanahaar shirqool habeen iyo maalinabuu ahaa habeenkiina waxbaa maleegaysay marka dadku seexdo maalintiina waxbaa maleegaysay sidaasay yihiinoo shaqooyinka ay wadaan waa wax kala hooseeya id taamuruunanaa markii aadna farayseen baana shirqoolayseen an nakfura billaahi inaanu ilaahay ka gaalowno wanajcala lahu andaadan ilaahyaalna aanu u samayno wa asaruu nadaamata wa asaruu waxay qarsadeen annadaamata qoomamadiibay siraysteen murugid macnaha qofku had iyo jeer markaan loogu garaabayn ilaa waxaa la yidhaahdo oohinta iyo murugadu waa qof itaalo waayey wax uu ku neefsado wey haddii uu markaa heli karaya cid u garowda dee waa ka ilmaha yariba kor u qayliya ilaan adiga ogyahay wuxuu ku maqashinayaa inaad itaal daradiisa intaasuu ku muujinaya inaad uga garowdo oo wuxuu dareemaya aad ka deerifaysuu doonayaaye haddaba kuwani wax u garaabaya ma hayaan wa asaru nadaama murugadiibay siraysteen lamaa ra-awul cadaaba kolkay arkeen cadaabkii wajacalna laqlaala silsiladihiina waxaanu yeelnay fii acnaaqi aladiina kafaruu kuwa gaaloobay qoortaan ugu xidhnay waa la isku wada xidhay hal yujzawna laguma abaalmarinayo hal yujzawna laguma abaalmarinayo ilaa maa kaanuu yacmaluun camalkii ay samaynayeen waxaan ahayn laguma abaalinayo camalkaasa abaal u ah saasaa ilahay uu isugu xidhay adduun iyo aakhiro insaanka camalkiisa iyo wixii ah abaalkiisa uu noqday ilaahay baa sidaa isugu xidhay markaase haddana mar kale ayaa rabbi uu soo bandhigayaa bal dadku inta ay ifkan joogaan waxay samaynayaan waxaa markaad aragtaabaad garawsanaysaa cadaabka inay istaahilaan iyo ciqaabka adag wallahu aclam